dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla quman yahoqofkiiba
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan wanaagsan meel walbaa joogtaan dhegeysi kasta maqalka radio cadaad idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraasada xilli walba hadalka aad maqshaan marka laga reebo habeenaba jimcaha waktiguma xumo ahaade dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo waktiguma xumo ahaade dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
mar kale kulan wacno wanaagsan waa sabdi axad ay soo gelayso sagaal iyo labaatanka bisha labaad ee february sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawan kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona in ka badan toban sano oo ururka el sunna ay ka talinayeen qaybo ka mida deegaanada galmudug maanta waa lasoo afjaray kadib dagaal xoogan oo in ka badan afar iyo labaatan saac ka socday magaalada dhuusamareb ee caasimada galmudug xoogo dheeri oo ku saabsan maleeshiyaadkii ee el sunna goobaha ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale hogaamiyaashii maamulkaasi oo isku dhiibay dowladda federaalk soomaaliya ayaan xoogo dheeri eedan kaga hayaa barnaamijkan ayaan faahfaahin ku saabsan goor idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caan kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona siyaasiyiin mucaarad ah oo ka tirsan dowladda federaalka iyo xildhibaano ka tirsan xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxay dambiyo dagaal ku tilmaameen dagaalkii dowladda federaalk soomaaliya iyo el sunna ku dhex maray xarunta inji ay ku sugnaayeen madaxda el sunna xogo dheeriya oo ku saabsan ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijkan caawa kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona magaalada dalxaw ee gobolka godoy maamulka jubbaland duleedkeeda waxaa caawa ka socda abaabulka ugu dambeeyay ciidanka jubbaland ay ku qaabsanayaan deegaanada daawo ee gobolka godo ee maamulka jubbaland waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal qabaqaabo dowladda federaalk soomaaliya aysan warka ahan oo jubbaland ay ka wado goboladaasi waxyaabaha kale barnaamij caawan kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona magaalada baydhabo ee gobolka baya koonfur galbeed maalmaha soo aadan waxaa lagu xaray doona o odayaasha soo xuli doona xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed odayaasha waxay sheegeen in ay jiraan faragelin dowladda federaalk soomaaliya ay ku hayso doorashada ka dhici doonta maamulkaasi ee dhanka baarlamaanka xooga dheeriya oo ku saabsan arrimaha doorashada koonfur galbeed ee baarlamaanka ayaan barnaamijkan caawan kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona maamulka puntland waxay sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay u xooga sheegatay maamulka iyo sunno ee lagu weeraray xarunta inji ee dhuusamreeb ay ka deganaayeen waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal eedeen maamulka puntland ay dowladda federaalk soomaaliya u jeediyeen waxyaabaha kale barnaamijka caan kusoo qaadadoon waxaa qayb ka noqon doona magaalada dhuusamareb ee galmudug waxaa caaw ka taagan xiisad u dhexaysa ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa haramcad oo ku aadan cidda gacanta ku haynaysa hogaamiyaasha el sunna ee laga soo badbaadiyey xarunta inji kadib dagaal in ka badan afar iyo labaatan saac ka socday xarunta inji dhuusamareeb ku saala xogo dheeriya ku saabsan isqabsigaasi cidda la filaya inay gacanta ku dhigto iyo sidoo kale siyaasiyiinta doonaya inay hadda gacanta ay ku hayaan ayaan barnaamijkan caawin kugu soo gudbi doonaa qodobada soo korinta barnaamijkan ku jirna ayaa cad maqla doontaan xubintaad ku xisaab badnada ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku dhagaysan doontiin heystaan tebintii diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibkay haashin cumar xasan ayaa barnaamijka ii furad samaynaya waa mar kale iyo xulashada wareesyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada lama keeni waayo baabuurtii waa weynay yaan gadaal ka geli dib la xiraayo ma jiraayo Não chega!
ogeysiiya alla yow sheega yow sheega yow sheega ogeysiiya alla yow sheega
markaan shabaab ka adkaano markaasaan baawad ku raaxaysanayna laakiin isma keeni karti adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin isbuufiibay asaytaa isbuufiibay asaytaa isbuufiibay asaytaa mana oga isbuufiibay asaytaa mana ogay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qaloocan ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa
kulan wanaagsan ayalan saaxiibayaal kusoo dhawaa barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolkani galgaduud oo dagaal ka socday in ka badan afar iyo labaatan saac ee martigelisay hogaamiyaasha eela sunna ee macalin maxamed sheekh xasan sheekh shaakir cali xasan iyo ashcari iyo sidoo kale saadiq sheekh yuusuf direed ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayada uu soo dhamaaday dagaalkii in ka badan afar iyo labaatan saac ee ka socday ee xarunta inji iyo guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug xarunta inji oo halka ay deganayeen hogaankii la sunnaha islamarkaasna hashada dagaalka xoogan oo ka dhacay ayaa aroortii hore saake waxa ay u gacan gashay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo isku jira nabadsuguud boliis military iyo ciidamo gaashaan ah oo habeenka hor dowladda federaalk soomaaliya diyaarado aada uga fara badan uga soo qaaday magaalada caasimadda muqdisho si loo burburiyey xaruntii inji oo dagaal markaas uu ku dhex marayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamo taabacsan ah hogaankii la sunnaa ee markaas ku jiray xarunta inji ee dhuusamareeb ay ka degaan islamarkaasna halkaas khasaare xoog loo ka dhashay hogaankeena sunna waxaa iyagu badda qaba laga soo saaray xarunta inji saaka waa berigii hore waxaana hadda ay ku sugan yihiin goobta xarunta inji halkaasoo ay ku sugan yihiin dhammaan ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya dhuusamareeb isku geysay waxaa lasoo sheegay in magaalada caasimada saaka waa beri hore waxaa mar la sheegay in loo duuli doono magaalada caasimada ah muqdisho oo dowladda federaalk soomaaliya saxiix ka yimid madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ciidamada ay ka dalbadeen in loo gacan geliyo ee ciidamo gaar ah oo dowladda federaalk soomaaliya ugu talagashay in loo gacan geliyo hogaamiyaashaasi si magaalada caasimada ah muqdisho ee loogu hayo waxaa la sheegay in dalab ka yimid ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya gaar ahaan saraakiisha qeybta guutada shan iyo tobnaad ee qeybta milatariga soomaaliya taliyahooda ee mascuud maxamed warsame uu sheegay uu diiday in gacantiisa ay ka baxaan hogaamiyaashaani islamarkaasna hadda ay gacanta ku hayaan isaga iyo saraakiil kale ayna ku sugayeen xaafadda lehradayax oo ku taalla magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dagaalka dhuusamareeb markuu soo afjarmay waxaa warbaahinta la hadlayay sheekh shaakir waxauna sheegay inay isku dhiibeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisom waxayna sheegeen inay tagaan deegaanka huurshe oo islamarkaasna halkaasi ay ku nololaan gacanta dowladda federaalk soomaaliya inay ku jiraan waxaan halkan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go'aansannay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaan waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay marka bulshadeenna waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba haddana horena dowladda federaalka soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii galmudugaa laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka laga ilaaliyo argagixisadaa la rabaa mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa dowladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa waxa weeye ma rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni masalanba barabagaando iyo wax kaleeto mas-uuliyaddaas dowladda ayaan ku ognahay ayada ayaan u dhiibnay kabacdina waxa weeye ayada waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida ayada laga rabaa waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeenna sharafta leh qiimaha badan leh daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanaan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlu sunna waljamaaca mas-uuliyiintii galmudug madaxii xukuumadda galmudug aan ahay waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo iyo midnimo ayaan u soo jeedinayaa runtii waxaa ka mid ah waxyaabaha aan haddeertaan ku heshiinay mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya genaraal mascuud in uu matalan ba la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego kabacdina mas-uuliyadda amniga dadka mas-uuliyiinta oo joogo mashaa'ikhda ah culimaa'udiinka uu mas-uul ka yahay oo ilaalinayo wixii ay u baahdaan oo masalanba xagga ama amniga ha noqoto ama xagga masalanba ha noqoto fulinta ay fulinahayaan waxay dadka u fuli jireenoo wacyigelin ha noqoto iyo darsi akrin iyo tawciye wax walba in ay arrinkaasi ay noqoto aysan u balaloobin hadda kadib shabaab maadaama aad ay ula dagaalameen aysan u balaloobin wax dhibah aysan u balaloobin taasna asagaan damaanad qaaday annakuna waxaan nidhi adigoo dowladdii wakiilka ah haddaad damaanad qaada waa ku kalsoonnaha ayaan nidhi wabilahi tawfiiq
saacado yor kadib waxaa asna shirshirada qabtay warbaahintan uu samareeb kula hadlay macalin maxamed sheekh xasan wuxuuna ka hadlay isku dhiibitaanka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya isku dhiiban hogaanka guud ee la sumnaya xaladda galmudug gaar ahaan dagaalka ugu dambeeyay saacadii lasoo dhaafay ilaa dhowr maalin ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ugu horeynta sheekh waxa uu sheegay in amnigooda tii magaalada dhuusamareeb iyo mas-uuliyiinta hubkooda iyo gaduudkuba ay ku wareejiyeen dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan genaraal mascuud maxamed warsame oo ahaa taliyaha guuta shan iyo tobaad qeybta koo iyo labaatanaad kaasoo horey watasnaa hogaanka la sumno ee dhuusamareeb ku sugnaa shaakir iyo macalin maxamed waxay sidoo jira u sheegeen inay u tiraasilaan shacabka si loo soo afjira tabashoonka adag ee gejira deegaanada galmudug بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آن waxaan jeclahay inaan hal kelimo meeshaan ka soo jeediyo marka ugu horeysa ummaddii soomaaliyeed ahlusunna waljamaaca iyo qolooyin kaleeto oo aan markaa iyagu ahlu sunna nisbadeeda magaceeda sheegan mid kastoo ay ahaayeenba oo meeshaan dagaalku ku qabsaday dhibaatada xooglihi ku dhacday xabad iska socotaahi ay meel dheer uga wada daba tagtay wax dhintay iyo wax dhaawacaba yeeshay dadweynihii oo la kulmay qax iyo dhulkoodii oo ay ka baxeen waxaan u soo jeedinayaa tacsiye kaamil ah oo aan leeyahay wixii masiibada ahayd oo idinku dhacday waa idinka tacsiyeynaynaa waxaan leenahay acdama allaahu ajrakum ilaahay ajrigiinna ha weyneeyo wa axsana casaa'akum sabarkiinnana allaha wanaajiyo wagafara limaytikum wixii idinka dhintayna ilaahay ha u naxariisto waa la wada xanuunsanaynaa runtii annaguna haddaan nahay ahlu sunna waljamaaca xaqiiqda markii la yidhaahdo urur siyaasi ah ma ahan ahlu sunna waljamaaca ma ahan dad adduunyo doon ah ma ahan dad madaxtinimo doon iyo meel kaleeto doonaya ma ahan waa dad caqiidada islaamka iyo ummadda caalamka oo kulligood aan la kala soocin inay gaarsiiyaan jecel inay nabadgelyo ku wada noolaadaan in ay isdhaafsadaan wax alla wixii faa'iidooyin ah hadday ganacsi leedahay hadday leedahay waxisutar kale in ay isdhaafsadaan inaysan isku gaalnimo xugmin oo aysan dhiiggooda bannaysan dhaqankoodana in laga dhaco aysan bannaysan intaas ayay ahayd waxa lagu yaqaano ahlusunna waljamaaca macnaheeduna wuxuu yahay sunna waxaa la yidhaahdaa wixii ka sugnaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ama qowl ah ama ficil ah ama wax dhacay oo aan waqtigaas hortiisa ka dhicin laakiin uu ogaaday uusanna nahyin ah ayaa la yidhaahdaa sunno la yidhaahdaa waa qowl iyo ficil iyo taqriir wax la yidhaahdo oo sugid wax uu sugay oo uusan nahyin ah maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu arko wax munkar ah waa nahyin jira waa reebi jiray hadduusan arkin marka wuxuu inay munkar yihiin inuusan reebin baa ka dhalanaysa sunno noocaas ayaa la yidhaahdaa jamaacana waxaa weeye muslimiinta meesha ay ugu bataan dadka oqoonta leh ilaahay shareecadiisa yaqaanaa xaqiiqada markii la yidhaahdana dadka alla kacabsiga iyo aqoonta shareecada islaamka isku darsaday ah waxay isku raacaan waxaasaa waxaa la yidhaahdaa jamaaca la yidhaahdaa haddii kale oo qofku aan dad ama aan ahlulcilmi aan ahayn ama aan ahlu taqwo ahayn wixii ay isku raacaani ma noqon karaan wax la odhan karo ahluljamaaca kayrahooda ay ka mid tahay ahlu duruqi suufiya oo lagu yaqaanay dalkan soomaaliya kuwii xorriyaddiisa u shaqeeyey kuwii in ummaddan caqiidadeeda la bedelo lakala dagaalay wax taariikh qoran weeye oo la yaqaano marka markii aan aragnay hadda in ay soo baxeen afkaaro kale inay soo baxeen masana magacii lagu tartamayo ay timid dhibaato in ummaddii loo geysanahayo markaan aragnay waxaan bistusnay oon garannay inaan u tanaasulno ummadda soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhiganin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon ee aan aan oggolaanno oo aan nidhaahno waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan in badanna waa ku dhawaaqnay markii aan aragnay inaysan shaqaynayn oo dagaal iyo layn dadkii la laynayo ay soo baxday intii aan qayb ka noqon lahayn waxaan nidhi qayb ka noqon mayno dagaalka noocaas ah waxaan rabnaa marka in aan caddayno halkaan ka caddayno ahlusunna waljamaaca wax laga tanaasuli karo ma ahan waa caqiidada dhan oo islaamka lagamana tanaasuli karo laakiin wax alla wixii kale oo dhan waa laga tanaasuli karaa marka waxaan jeclaysanay dhibka markaa ummaddu ku jirto bal in si looga baxo in la helo maxaa yeelay mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir ah oo qof leeyahay jasadkiisoo kale weeye oogadaadu sida ay kuu xanuujinayso ayaa qofka mu'minka ah oo walaalkaa ahina kuu xanuujinaya marka xanuunkaasna wada qabanahaya daraaddeed ayaan waxaan jeclaysannay dhib wax u keenahaya inaanaan ka qayb qaadan arrintaas marka sidaasoo ay tahay wax ahlusunna waljamaaca la yidhaahdana wax laga tanaasulay iyo wax laga tanaasulayo midna ma ahan laakiin wixii dhib ummadda u keenaya unbaa laga tanaasulaa ayadaas unbaan tanaasulkanagu uu ahaa ee wax kaleeto ma ahayn markii la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi ayulmuslimiina afdal yaa rasuula allah maxaa ummadda keebaa ugu fadli badan baa la yidhi anfacuhum lilmuslimiin buu yidhi muslimiinta kii ugu waxtar badan baa ugu fadli badan buu yidhi midkii ugu qur-aan akhris badan ma odhan midkii ugu salaad badan ma odhan midkii ugu sadaqa bixin badan ma odhan waxaa la ogaaday ama allisaan ha lagu anfaco ama maal ha lagu anfaco ama ha lagu anfaco dabiibnimo iyo dhakhtarnimo wax loogu qabto xaqiiqdu waxay noqonaysaa waxa weeye waxa keliya oo aan jecelnahay in aan gaarsiino ummadda walaalahana ah wax alla wixii ummadda dhibahaya annagu weliganaba waa nala ku yaqaanay waa ka tanaasulnaa waana ogolaanaa in aanan qayb ka noqon laakiin ahlusunna waljamaaca wax laga tanaazulayana ma ahan waana taagnaan doontaa waa jiri doontaa waana jidhaa ilaahayna khayr baan uga rajaynaynaa ummaddaa dhibkii gaaray ilaahay inuu bedel khayr lana siiyo intii dhimatay intii dhib gaarayna ilaahay uu daaweeyo intii dhibaato kaleeto la kulantana ilaahay dhibta ka qaado khayr baanaan idiin rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
kulan wanaagsan ayaan adilana saaxiibayl xulasho wareersida ayaa dhegeysanaysaan radio aana waa la socotaan meel walbaa joogtaan kulan wanaagsan ayaan idilana saaxiibyaal intaas kadib waxaa la sheegay in loo qaaday dulaadka magaalada xaafad ku taalola dayax halkaas oo farsan ciidan milatariga soomaaliya gaar ahaan guutada shaytobnaad ay ku leeyihiin islamarkaasna halkaas uu geeyey taliyaha guutadaasi shaytobnaad genaraal mascuud maxamed wasame islamarkaasna hore qeyb ugu ahaa hogaamiyaashii hore ama taliyihii ciidanka ahlusunna ee dhusamaree ku sugnaa oo caawa xarunta inji hogaamiyaasha sunna ay ka degaan dhuusamareeb ka bilowday wareejinta hubka iyo gaadiidka sunna gadiid dagaalkii afar laatan saac lasoo dhaafay ka dhacaya gudaha magaaladaasi in ku dhow toban gaari oo kuwa dagaalka ah ayuu shakshaakir ku wareejiyey ee saraakiisha ciidamada dowladda ku aalogeeyey xarunta madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb islamarkaasna askartii injii laga saaray kuwooda horey u diiwaangashanaa lagu kala biiriyey xeryahooda halka kuwa aan ciidamada ku jirin aan loo diiwaangeliyey ciidamada gorgor iyo kuwa danab ee milatariga soomaaliya madaxda elisuna ayaa sida xogta radio cadacaaw ay ku heshay waxay weli ay ku sugayeen xarunta inji halkaasoo amnigooda ay kuwa sugayaan laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey u qorshaysay in mas-uuliyiinta elisuna loo qaado muqdisho si looga baaqso saameynta mar kale ka abuurayaan deegaanada waxaa arrintaana weli aan ku guuleysan waxaana jira qorshayaal la doonayay in mas-uuliyiinta awoodda saameynta badan lagu fududeeyo safar ay doonayaan inay ugu baxaan wadamo carabeed oo horey uga dalbadeen dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale wadamo kale oo soomaaliya saaxiib la kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal xulasho wareersida ayaa dhegeysanaysaan radio adnaxa waa la socotaan waxaan xog ku helna caaway in dhuusamareeb ay ka taagan tahay xiisad udhexeysa ee ciidamo ka kala tirsan milatariga iyo sidoo kale ciidanka haram cad ee sida gaarka u tababaran oo booliiska ka mid ah islamarkaasna saraakiisha ciidanka milatariga soomaaliya gaar ahaan ee guutada shaytamaad ay sheegeen inaysan bixin doonin hogaanka elasuna oo ay danaynayso dowladda federaalk soomaaliya in gacanta ay ku hayso waxaa sidoo kale wararka helin ay sheegayaan in saraakiishan in aysan marnabo gacantooda ka bixi doonin oo ay naftooda u hori doonaan raggaane oo damaanad ay qaadeen markii ay isku soo dhiibeen xarunta inji oo in ka badan dagaal afar iyo labaatan socday oo ka socday macali maxamed oo ah hogaamiyaha ahlusunna waxaa aada u doondoonaya dowladda federaalk soomaaliya oo danaynaysa inay geyso magaalada caasimadaah muqdisho si loo xiro iyo sidoo kale shakshaakar oo ayadan doonaysa in dowladda federaalk soomaaliya ay meel gaara oo aysan shaacin hay-adaha amniga la doonaya in lagu xiro qaar ka mid a saraakiisha hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya caawa xiriir kala duwan aan la socon nooma aysan suurtagal inaan helno balse saaxiibayaal xaalka magaalada waxaa caawa laga soo warnay inuu yahay mid degan kadib dagaalo in ka badan ee halkaasi ka socday dagaalkan lagu qaaday xarunta inji waxaa soo gabagabeynayaa maamulka iyo sunno in ka badan toban sano ka arjuminaya magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo saameynteeda gobolka laga dinamiyey balse waxay muuqataa in caawaxa ka dambeeya ee sunno maamulayda inuusan ka jirin galmudug oo hadda maamulka galmudug ee hogaamiyaha uu ka yahay axmed cabdi kaari qoorkoor uu si buuxda amarkooda uga shaqeyn doona deegaanada galmudug xulasha wareersada ayaa dhegeysanaysaa radio cadnaha waa la socotaan saaxiibayaal siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada galmudug oo qeybo kamid a xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay yihiin ayaa kasoo horjeeda dagaalkaasi waxayna dowladda federaalk soomaaliya ay ku eedeyn dagaalkaasi dhimashada badan dhaliyey xildhibaan maslad oo ka madax xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si ay uga hadlay dagaalka xooganaa ee maalmahan ka taagna dhuusamareeb ee u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya iyo ciidamo kale oo dowladda taageersanaa iyo ciidamada taabacsan ee elsunna dagaalkaas oo ka simiday xarunta inji iyo guud ahaan dhuusamareeb oo dhibaato xoog leh uu geystay xildhibaan mahadrad oo ka madax xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaa markale ka tacsiyey dagaalkii ku dhintay dadkii ku dhintay dagaalkii ka dhacay gudaha dhuusamareeb isagoo dhaawaca u rajiyay caafimaad degdeg ah in aan la hawsiiyo waxaa sidoo kale qoraal soo dhiga facebookiisa uu ku sheegay in aan laga baaqsan karay dhibaato iyo dheega ku daatay dhuusamareeb si gaara xarunta inji oo madaxda elsun ay ku sugnaayeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ee mahasanaad wuxuu sidoo kale ku baaqay in dadka reer galmudug loo turo colaad uu sheegay in laga soo abaabulo villa soomaaliya oo ah xarunta waddanka soomaaliya looga arrimiyo intay dhimatay allah naxariisto inta dhaawactana allah u boogadhayo dhibaato laga baaqsan karay ayay ahayd in dhiig dhallinyaradeena sidaas abaalnimada leh lagu daadiyo nasiib darro dad ayaa u arkay in mag iyo masab laga gaarayo daadinta dhiigga walaalahooda waxaan aaminsan beenta iyo badqabyada aan jirin ee nabadda iyo nolol laakiin mar aan dhereen ayay ogaadeen kulan sida tolo la-aan nabar la-aan wiil la-aan iyo wax kaloo uu sheegay oo aan jirin culammadan waxaan leenahay dadkiina iyo deegaankiina ayaad usoo shaqaysaan wax saddexaadna abaal ayaan idinka haynaa ilaahay agtiina ajir ayaad ka helaysaan insha allah ee sabra waxaa la gaari doonaa maalin adinku aad garaabi doontaan oo dadka aad saamaxaysaan siyaasi cabdiraxmaan cabdishuko warsame wuxuu ka hadlay dagaalkii ciidamada dowladda ee sunna ku dhex maray dhuusamareeb qoraal uu siyaasigan dhiga facebook waxa uu ku sheegay in shalay dowladda federaalk soomaaliya ay ka dejisay hubkii ciidanka gaashaan ee lagu talagalay al-shabaab laga saaro marka ay weerareen hoteelada ku yaala muqdisho iyo guud ahaan waddanka sidoo kale waxauu tilmaamay in amarka lagu weeraray hogaanka elsunna ay si weejira u siixeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo taliyaha hay-adda nabadsuuda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed faad yaasin xaaji daahir gudoominta waa arrinku ku dharsay in dowladda federaalk soomaaliya iyo dadkii kasoo horjeeday alsuna ay u faraxeen faxsuuqa loo geystay dhalinyarada sanadka badan deegaanka ka hortaagneed dagaalamayaasha al-shabaab siduu hadalka u dhagay cabdiraxmaan cabdishukuur warsame ee hogaamiya xusba wadajir waxaa ilo xogaal ii xaqiijiyay in dagaalkii shalay galab dowladda federaalk soomaaliya ay ka qaaday dhuusamareeb ay ka dejisay hubkii iyo ciidanka gaashaan lahaayeen oo lagu talagalay in al-shabaab laga saaro hoteelada ay qabsadaan waa hub darbiyada dulweeliya laguna talagalay in meeshii lagu rido aan suntiisa cidna ku noolaan waxaana gubaya qofka uu gaaro ama uu ku agdhaco hubkaasi wiilasha ciidanka gaashaan ee lagu talagalay la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab amarkaasi waxaa si waajira u go-aamiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre taliyaha hay-adda nabadsuuda ee sirdoonka qaranka waa in loo ogaado xasuuqee dhuusamareeb ka dhaca inuu yahay dembi dagaal oo ay galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya kulan wanaagsan ayaan idin leenahay puntland ayaa ka mid ah meelaha ka hadla dagaalkaasi waxaana dowladda federaalk soomaaliya ay ka dalbadeen inay tahay dhibaato loona baahiyay in magdhow iyo sidoo kale runsheed ay ka shagto dagaalkaasi wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed cabdikariin dhamaacad waxauu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay xoog u sheegatay elsunna waljamaaca islamarkaasna ay ka xun yihiin dhibaatada dowladda federaalk soomaaliya ay ka wada galmudug si gaara dhuusamareeb iyadoo sidaas tahay haddana caqabadihii horey u jiray waxa uga daray waxa weeye maantay hogaanka joogaahi isagu wuxuuba la yimid inuu u dagaalamo in dalka uu noqdo meel dal meel dhex laga xukumo oo central government ama unitary wax la yidhaha uu yeesho oo laga guuro hanaankii federaalka ahay oo lasoo baabi'iyo oo hay-adihii iyo dowladihii xubnaha ka ahaa ee soo dhismay meesha laga saaro waxaana markhaanti ugu filan wixii jubbaland ka dhacay oo aynu u wada joognay waxaa markhaanti ugu filay wixii galmudug ka dhacay oo xaaladeeda aynu ogeyn wixii ka taagnaa oo faragelinta lagu sameynayay intay la ekayd oo haatan tii ugu dambeysay xoog loo sheeganayay in hay-adihii meesha ka dhisnaa oo run ahaantii aan ka xunnahay oo muddada dheer argixisada la dagaalamayay oo hubiyey in goboladaasi ay noqdaan gobollo nabad ah oo dadkeeda nabad ku seexdaan in loo adeegsado xoog iyo xabad oo weliba ciidankii loo tababaray inuu la diriro argixisada ayaga lagu leenay in ciidankii loo tababaray inuu argixisada la diriro oo dalka ka saaro amnigii sugo oo iyadoo laga duulayo maxaa la yidhaha waxaa la yidhaha security architecture iyo dhaqaalihii beesha caalamka ku bixinaysay iyo tababaradii la sameynayay in ciidankii loo daabulo gedo si maamulka jubbaland lagula dagaalamo meesha looga saaro run ahaanti waa nasiib daro taas ayaana keenaysa oo runtii wax yaroo laga soo qaatee in puntland maanta tiraahdo war dalku waxbaa ka khaldane aynu dib isugu soo noqono tashano dabadeedna markaas warbaahinta la soo istaagay waa mahadsan tahay haddii xoog wax lagu xalinayo soomaali hore ugu xalin lahay jiimkii siyaad barraa isku dayey dadkii caraysnaa ee jamaahadii abuurmay inuu xoog ku muuqanin waa u suurtageli wey waa la socotaa taas ayaa waxay ka lafta maanta dalka inuu kala googo-o oo qaybo ka mida ay sheeganayaan inay rabaan inay kala baxaan midnimadii soomaaliya kuwii ka dambeeyey oo jamaadaha oo isku dayaya dalka inay dhinaca kale u dhigaan oo ay xoog ku muquuniyaan oo xoog lagu qabsado baa shaqayn waaya marka haddii xoog shaqaynayo xoogga hore u shaqayn laha waxaan kaloo rabaa inaan xusno marka laga hadlayo meelaha qaarku inaynu wada ognahay maanta inaan aysan awooddu meel ku urursanayn waxaad dareemaysaa dadku in ay ka daaleen colaadi oo danaynayaan dowladnimo iyo dib u heshiisiin maantay dowladda dhexe ee federaalka ah mas-uuliyiinteeda waxyaalihii sida gaarka looga sugayay waxay ahayd oo mandatekooda ama laga maarata laga filayey dhamaystirka dastuurka oo waxyaalaha runtii aadka u taagnaa ahaa oo soo jiitamay waxaa kamid ah dib u heshiisiin qaran in la qabto oo dalka dib u heshiisiin loo sameeyo oo waxyaalihii horey u dhacay oo xoog sheegashadan hadda aynu ka hadlayno horey u raadseebeen dalka soomaaliya laga xaliyo markii taa la aadi lahaa dastuurkiina haddii meel layska dhigay meeshii dib u heshiisiin iyo nabada la raadin lahaana haddeer xabad hor laga bilaabay iyadoo la marayo sanadka labada kun iyo labaatanka runtii waa nasiib daro weeye
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed damnacad ayuu kaasa oo si xoogan uga hadlay dagaalka eela sunna iyo dowladda federaalka soomaaliya ee afar iyo labaatan kun soo dhaafay ka dhacayay dhuusamareeb
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofkiiba qof magaalada baydhabo ee gobolka baak oo koonfur galbeed waxaa maalmaha soo aadan la filaya in la xiray odayaal soo xili doona xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed kulan dhuusamareeb kulan ayay maanta ku yeeshaan baydhabo waxaa looga hadlaa xaaladaasi iyo sida loo soo xuli lahaa xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed malaq cali cabdiraxmaan cali oo ah malaqyada soo xili doona xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ayaa caawa xadla ugu dambeeya doorashada koonfur galbeed iyaga warramay
bismillaahi raxmaani raxiim idaacadda waa ku dhowahay aadna waa u mahadsantihiin xulitaanka xildhibaanada koonfur galbeed haddaa la gudagelay hooga maaragtay guddigii iyo maaragtay odayaashii ayaa hooga siminaahi wax u soc socdaan maanta ugu dambeysay maaragtay odayaasha maaragtay foomad laga buuxinayo si kaarar loo sameeyo adigu maaragtay xildhibaanada waxaa la gudagalayaa isniinka iyo wixii ka dambeeyo laakiin xaaladdu ilaa iyo hadda meel wanaagsan bay maraysaa isafgarab leh maanta waxaa la filayay in la xareeyo odayaasha soo xuli lahaa xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed marka dibbaca dibdhac baa yimid sababta noo sheegi kartaa
dib u dhac waxaa la yidhaahda ma jiraanin odayaashana marka hore baqan guri bay wada degan yihiin maaragtay wax midaabka loo xareynayo maba jirto subaxdiin baa maaragtay hoolka madaxtooyada lasugu tagaa ilaa sideed saa arrimahaasa la falanbeeyaa kadib sideed saa waa laga soo hoyda haddana subaxdii afarta ayaa la galaa wax dib u dhac layidhaah ma jiraan adigu maalmihii hore maaragtay adigu markii bil amal arrintu sii socotay kadib mataqaanay hoogaa xagka waaqa jiray laakiin isasarad la-aan ma ahayn hoogaa arrimaha galmudug iyo mataqaanay waxbaa maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha inay ahaatay ku mashquulsaneed marka hoogaa jaanis laga siiyey sidaasay maaragtay maalmahaas dib ugu dhaceen laakiin hadda maaragtay siday ku bilaawtay si dardar leba u socdaan aduu bishaan iminka aan ku jirno labaatankeeda koonfur galbeed baarlamaankeeda waa yeelanaa kala tadhigiisa koowaadna waa bilaabana ma garat waa gartay baarlamaankan iyo odayaal soo soo xuli doono ee la xareyn doono nabad doon imise ka kooban yihiin waxay ku kooban yihiin sagaashan iyo shan wey meeshii markii hore ay ka ahaayeen maaragtay boqol afartan iyo sagaal sagaashan iyo shankii dastuurka ku qorneed ayaa la raacay markii hore mataqaanay hoogaa xallin iyo waxbaa laga dayaayay laakiin dastuurka kuma qornayn boqol sagaashan boqol afartan iyo sagaalka dastuurka kuma qornayn sagaashan iyo shan baa ku qorneed hadda markaan waxaa loo noqday wixii dastuurka ku qornaa in wax lagu qiibsado oo dastuurkana lagu socdo soo soo bandhigeen ayagoo nin bay arrintaa balantayneen waxay u arkeen in ay xalku ku jiro maaragtay sagaashan iyo shanta ma garan waa gartay konton iyo afarta mudane oo markii laga reebo sagaashan shanta mudane oo qancinta awal ahayd hadda qancintii meeshan ka baxday ee maxay ta ku qancayaan dadkii oo lagu qanciyay baarlamaanka dheeriga ah oo koonfur galbeed baarlamaanka koowaad qeybta ka ahaa
wallaahi dad markii horeba waxaa ku jiray aan deegaanka ahayn marka hadda maaragtay dadka deegaanka degan oo u dhashay ayaa lagu soo koobay marka maaragtay dadkaas hadda maaragtay maba joogaan markii arrinta sagaashan iyo shan ay noqotay waxay kala aadeen xamar iyo magaalooyinkii markii hore ay ka soo jireen bay aadeen waxa had nimanka meesha joogo waa koonfur galbeed oo keliya weeyaan marka iyo haweenkii oo maaragtay markii hore markii odayaashu hoogaa odayaalka gabdhaha sidii la rabay ay u keeni waayeen oo labaatan ka bedeshay fasal ku daray oo mataqaanay gabdhaha lagu xalinayay hadda markaas maaragtay xaaladdu mar haddii sagaashan iyo shan ay noqotay ninkii laba hildhibaanle hataa maaragtay gabar inuu keeno ayay ayay u dhowdahay laakiin ninkii saddex iyo afar iyo wax ka badan leh taas isweydiinba male mataqaana gabadha laga rabaa adigu ilaa sagaal iyo toban gabdhood in baarlamaanka soo galaana la rabaa ma garan waa gartay beelaha koonfur galbeed hadda wada dega ma ka dhex muuqdaan mise saami ku yeelyihiin sagaashan iyo shanta mudane hadda soo bixi doona haa waa laisku raacsan yahay dadka koonfur galbeed degaan ceelberda laga soo bilaabo ilaa maaragtay baraha korkeeda kuunyi darow ayaa xaduudka uu yahay inta u dhexaysa dadka dego mataqaana way u dhan yihiin adigu mataqaanay cid walba maaragtay wixii markaas isleeyahay xaq bay u leedahay ayaa la siinhayaa cid la qaninaayo ma jirto qayliya qalalaasa ma jirto adigu is-afgarad baa jira maaragtay dawladdan maaragtay xukuumaddii labaad mataqaanay maamulkan qabato weeyaan dadka maaragtay wa wa wa way u bislaadeen xukunku awalna dadku maaragtay koonfur galbeed dadka dhibaatooyinka ugu badan la kulmay bay ahaayeen nabada wanaag ay leedahayna way ogyihiin way erkaayaan qolaada dhibaatada ay leedahayna way erkaayaan wax walba mataqaana wixii nabada markaasu mataqaana dadka xasilooni ay ku helahayaan cidka qaylinaysa ma jirto mataqaana si wanaagisan adaa mudan adaa mudan abay wax ku socdaan mid garad waa gartay muddo koonfur galbeed waxaa ka taagnaa khilaaf u dhexeeyey odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyadda maamulkaasi oo ku saabsanaa awood qaybsiga baarlamaankan hadda aada xulisiga ku mashquulsan tihiin iyo sidii sagaashan iyo shanta mudane lagu soo koobi lahaa marka koonfur galbeed odayaashan hadda loo xulay ama loo saari doono soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad koonfur galbeed dhammaan ku wada raacsan yihiin in koonfur galbeed baarlamaan intaa lagu wada koobo mise waxaa jira odayaal iyo qabailad diidan in baarlamaan intaa lagu koobo islamarkaasna xubno dheeriya lagu daro maya maya cid ka hadlaysa ma jirto waa lagu wada qanacsan yahay arrintan muddo ayaa laga baaraantegahayay markaa mataqaana waa laga qanacsan yahay ma dhacayso maaragtay tiro dheeriya in lagu daro baarlamaankaasaa lagu dastuurkaasaa lagu jaangoynaa sagaashan iyo shanka ay ku qoran tahay marka maaragtay wax dheeriya lagu daraayo ma jirto intaas unbaa la qiibsanahayaa haddii ilaahay ka dhigay qaabkaas ayay wax u socdaan oo mataqaanay si wanaagya in wax noogu dhamaadaan ayaan ilaahay ka rajaynaynaa ma garat waa gartay gal maamulka koonfur galbeed ee fadhigiisa yahay magaalada baydhabo iyo sidoo kale gobolka baay maamulka wada dega marka baarlamaankan soo xulistiisa ma tahay in mid horumar gobolka iyo koonfur galbeed u hasiida karta islamarkaasna xubnahan ay noqon doonaan kuwa wax weyn ka bedeli doona baahida ay dareemayaan qaar ka mida dadka ku nool deegaanka koonfur galbeed adiga wixii dhici doono laga horreeyo horta ilaahay baa og laakiin rajada aan qabno in wax weyn ay ka bedeli doonaan ayaan rajaynaynaa dadka odayaasha ay soo xulayaan dad ku habboon inay noqdaan adigu ugu yaraan dugsi sare iyo waay aragnimo u dhigantay inay leeyihiin ayaa sheegdagu uu yahay nin mataqaanaya oo mataqaanaya beesha dhacdeeda markii horeba looga taag la'aa oo intaas maaragtay qalalaasi qaylahu abuuray la hadlinaayo la keeni maayo dadka mataqaanaya nabadgelyada uxilka ah oo ayaa la keenaya dad aqoon leh baa la keenaya dad waay aragnimo dheeraad u leh baa la keenaya ayagu mataqaanaya ilaahay idankiisa waxaan jecelnahay in wax weyn ay ka bedeli doonaan mataqaana nidaamka maaragtay hor u socod wanaagsan ay u badbaadin doonaan adigu sanadkan imanka aan ku jirto gabagabadiisa haddii la gaaro mataqaanay in maamulkan xaruurtiisa uu guuro baraa uu dego ayaan rajaynaynaa ilaahay baa awoodda iska leh ilaahayna waan ka rajaynaynaa ilaa runtaa noo fududaan doonto ma garan waxaan wuxuu ku hadlay in dowladda federaalka soomaaliya ay soo qoratay ee liis xildhibaano ah oo koonfur galbeed usoo marsay mas-uuliyiinteeda sida madaxweynaha madaxweynaha koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ka socod dowladdan ay la wadaageen liiskaasi odayaasha soo xulaya xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed ayna ka dalbadeen in xubnahaasi ay soo xulaan isla markaasna ay soo saaraan sida baarlamaanka koonfur galbeed qayb uga noqdaan xogta noocaas ma soo gaarta ma haysa
maya maya maya maya ma jirto warkaas haddii aad maqashan waa kuturkuteen ma jirto wax dowladda federaalka xaggeeda mataqaanaa faragelin ee hadda waktigan ka socdo hadda baarlamaanka xaggiisa ma jiraan ee odayaashan ayukaaba mataqaana ay arrinta u hil saareen madaxweynaha koonfur galbeed hataa ma soo faragelin karo guddiga doorashada mataqaana inta jooga ma soo faragelin karo odayaashii qabaa'ilada ay maaragtay malaaqyada iyo waasiyada suldaanada ay u yihiin ayaa arrinta u madax banaan dowladda federaalka ee mataqaana wasaaradeeda arrimaha gudaha haddii ay rabto goobjoob waa ku noqonaysaa laakiin wax kale ee mataqaana sidaa hala yeelo iyo meel ay farsadan ugu fiiqayso annakaada mataqaana aan aragnay misaan ogolaan doonana ma jirto
qaybo gudoomiyaha barnaamijka ayaan isa soo gaarin saaxiibayaal wararkan ka helina deegaanka tukaraq ee gobolka sool ee maamulkaasi puntland waxay sheegayaan in deegaankaas dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa maamulka puntland dagaalkaas oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaa saliida soo dhaafay oo ka qarxay deegaanka tukaraq ee gobolka sool oo gacanka hoyntiisa ay ku muransan yihiin maamulada puntland iyo somalilan ciidamada labada maamulo iyo madaafiic badan isku wadaagsanaya deegaankaasi sida ay noo sheegeen dadka deegaanka kuwaasoo marka qaarkood maqlaya rasaas goosgoos ah oo laba dhinac ay isku riidayaan weli si rasmaa looma aqsara ka dhasha dagaalkaasi inkastoo laba dhinac ay isku adeegsanayeen hubka culus oo sababi kara dhimasho iyo dhaawac badan dagaalka u dhexeeya somalilan iyo puntland ayaa dib u soo kacay xaaladiisa kadib dagaalo dhowr usbuuc ka hor ka dhex maray qeybo ka mida deegaanada maamulkaasi xulashada wareysada ayaa dhegeysanaysan waxaa markaan kusoo dhawaataan xubintaad ku xisaaban dadka kalamaan
haryadhaha kalamaaney waxaan maqli jiray waa adduunyoy ubixi baxayo sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday horaa waxaa loo yidhi adduunya waa owr saddexan war waxaan maqli jiray adduunyay waa la leey adduunyay waa iyo badan war aninimay baa leega jiray adduunyada gelin hore iyo gelin dambewo anna waxaan maqli jiray ciyaar waa gelin dambe anna waxaan maqli jiray waxgarad iyo waayo arag ruuxaan waanada ka maqal dantiisana wadi aqoon dharxuma waagay timaad wareegay maadiga waxaa kaloon maqli jira nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban aakhira nin aadow maxaa lagu ogeysiiyey waar anna waxaan maqli jiray nin barwaaqa heesaba mar bay bela ku ciirtaa war galmudug markii dagaalka ka bilaawadi macalin mahmuud yoonay hirtiis baabuurta samayaadigu wiina hirideen waana heesa saaradeen heesta may haytay kasaasana he ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa yeereen
dhagaagiyoo nagadeen reed war ma ku dareen dhulka sow anigu ma lihi war markii dagaalku dhammaaday qoorqoor iyo xeebtiisaa heesay weliba taardhuleed baa heesti qaaday waxayna qaadeen liibaanteeda duunyada ruuxna laysan maaye maxaa ludhay naftaadii war dagaalkii shalay laybkaan ka fiirsinay ma kugu dhacday war waxaa hore loo yidhi nin labaatan wiil iyo nimaan weli lamaanaanin lixdan nimay u sooftiyo nimaan layli raranaynin ninna haddaanu wada laasanayn waxaa u laacaya maxaan kaga logo'ayaa adduun lumaya weeyaane war hore maylan aray lanshan halaad maaladaw shimbir dabo unfoofi shardamboyto iska sheegay waa leeri war galmudug yaa war ka haya shiikh maxamuud xagguu ku dembeeyey midda kale waxaa la yidhi berrin shiikh degganaayo ilaahay barakeeyey madfac loola bareeriyo hadduu b m ku yeedho burhaantuu kiciyaayo horta shiikhuma buubay war burhaantaad sheegtaan ku xusuustae haddii uu beled joogo dadku waa isbartaaye burhaasoo cafar maaha war dad haddii beled rooga isbardaana baabu salmaan arab ma hayne warnimaya waxaa la yidhi ma og tahay wadaadada lacag looma waayine caynkaa wax loo yidhi deni iyo madoobaba inay ku cibro qaataan siyaasadda ha baayicin هذا أحسن الصوت أحسن صوت كيس ما غاني حسن إيه مقول واكر رالي قليها qodha iyo xeraday aniguna xasan geley baan xaal ka siinayaa albaawe kurayguma wehesina aa ooye warnimayo xabaddu waxay fiican tahay inta cid kale isku ridayso adiga aysan ku soo gaadhin laakiin hadday guriga kuugu soo gasho wax ka xanuun badan iyo wax ka xun midna ma leh waxaan taas ku ogaaday markii macalin maxamuud injir loogu soo galay wuxuu yidhi laga bilaabo maanta ahlu sunna siyaasad waa ka tanaasusha ibixiyow ibixi iga bixi allahayow siyaasadii badweeye iga bixi miyuu yidhi war maalintii dhuusamareeb ay ka degeen kayre iyo qarafaan ee xaafna ka baxay ayaan waxaan ku riyaaday xaaf oo godin laba maraya oo gabayna tirinaya oo yidhi waxaad iga dambaysaanba waa dayrta maanta ah waroobo oo ogaadino mahlin mahmuud lahanwada yageeka hees fariida ka dhowdi ma ereyga saasana amba dhammay qaraarkee waa inaad dhedhemisaa aryaadhaha markii dagaalku socday aa macalin maxamuud xaaf ka dalbaday gurmad xaafna wuxuu ugu jawaabay anigu galmudug caanaheeraan rabee carunkeeda ma rabin kadibna heestaanuu u qaaday dhibtoo lee isku eega way naga dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe ku dhegay samacye waa inaad dhaqaaqdaa war axmed madoobe ma heese waa gabyey wuxuuna yidhi cirku wuu daruuraynhayaa gooruu di'i yaa og waa la ii dardaarwarinhayaa derajada yaa og anigiyo dawladdaan ii hanjabi tii hordumi yaa og aryaadhaha denina wuxuu yidhi dawladdaanu waxaan ay wadwaddo maqli mayna baan leenihiyo maya sagaal jeere war madaxweyne qoorqooraa gebiye wuxuuna yidhi ninkii khayrkii loo xiiray oo soo qoysa adiguna wareedhaha shacabkuna waxay yidhaahdeen webigaynsiteen la walwaalayaa xaggenagu wada warna miya war mooshiidina nabadiin olala hees dheer heesti ma yareenka saasan ahe durduro geel baa ku jabaye damaacina waa hun yahaye dalkuna waa lamaa huraan dadkuna waa lamaa huraan yeeren alla hobaay hobaaligayeesi dirigam hooba low hele nimisuleydan howgelineesi dirigam war waxaa la yidhi ahlu sunna dawladdu beenay ku soo xerogelisay runtana waa ku dhaqday haaho dumarkuba waxay dhaheen rag maag aabaa lagu soo xerogelshaa midabkaagana waa lagu dhaqaa deeragaba gabdhaha shilis baag bay ku soo herageliyaan wan baagna waa ku dhaqan war kuwaasaa sheegaydiin mutawakil axmed waasic miya war cabdiqani xaabow u badan yahay sigis baag wax kama oga wareedhahay shala waa dadbaneede doorashooyinka maanta dul iyo hoosba ka eega doorkaasay noqonayso war doorashada soo socota waxaa kaaga filan kuwii ka dhacay dhuusamareeb iyo baydhabo wax ilu haysa ilaala ka dhanaa hore loo yidhi warna miyaw doorashadii hore waaba dad banaaytay ha tan anoda mufujisa taka aale war madayow baa joogtid muxudiin darba weyn iyo sudaanka ku fujine war darba weyne afkaa ka dhaaf farmaajo maclin ahaa jiray war wax ma ogadiine madaxweyne qorqor dhiigaa lagu calayma saaray oo hadda kharash kuma bixin miya war inoo dhiiglka alea masaarimay ba ka ogaaday inoo sheeg shaakir madaxweynenimadii uu sheegadaay hilmaamay oo leyo anigoo ah madaxii xukuumaddii hore waxaan halkan ka caddaynayaa ciidan iyo xug waxaan haynayba inaan ku wareejinay dowladda hadda maanta wixii ka dambeeyana mashaa'iiqda amnigeeda inay sugtaa idan baa laga rabaa waxaan hub haynayna jenaraal mascuud baanu ku wareejinay yeeri war dhuusamareeb tanasul iyo wax wareejinu kama dhicine waa lagu kala baxay war afgabaasi soo ma jiro war waxaan maqli jiray ragannimo ma waayine danbaa ii run sheegtay war nima yahow macalin maxamuud iyo shaakir iyo xasan daahir iyo roobow haddii hal qol lagu wada xidho aragtida dariiqooyinka ma ka heshiin lahaayeen war nimankaas haddii golka laskilihir golka mayan maleesa inoo huunka dheh weeraan maleesa sababto oo mays ar doonana isan khawaariji atin ahaan waraan haan kalena maylayina qabuurtuuga atin felis meylima ka aragna ana war macalin maxamuud haddii la soo xidho galmudug koonfur galbeed iska barajays wareedha war ma haysaana waxaa la yidhi inkastood dhawaaqdood hadda maaso dheer iyo murti dhuuxa hoosiya kicinaysa dhiig oo dhaxalgala u tirisoo ku tidhaahdo dhoolay weli ruux lagu dhiga lama saarin dhaayaha qof aan hadalku dhaadhicin ama dhuuxin erayada dhegahana furaystaa waxba dhabarjabkaaga iyo dhaawacaaga ma oge ilaan dhagax la caashaqay dhibka kulama qaybsoo dad iyo dhagax layskuma dhiftee kala dhowraay maad ka wadaa warnimayo maalmahan siyaasaddii waa la waala dhalay qabyaaladna waa la hurinayaa warma koob iyo sagaashankii baa loo xiisay eebaagoo lama daqiiqay la'daa sida hadda wax u socdaanaan arkaya daar maraayidla isin dhisateena dareemanaadahe ruuxa laysku hayaabo waa daaraheenna dhegaysta wadaad shabaab ahaan jiro ugaas maxamed weli la yidhaahdo waad ogeydeen jawaabtu ka baxshay shirkii beesha mudulood haddana waxaa hadlaa ganacsada cabdi xoosh xoosh kibrimiya war xoosh xaafadaan u aqaanay maxaad ka rabtaan war allah u naxariista cabdiraxmaan xoosh jibriil yaa cali xoosh anuuba darawal ii yahay xaadiiga dilaysiin waraadha war waa kuwaala jirteenana dhegaysta xoosh wuxuu yidhi dadka muqdisho sheeganaya waxaan u sheegayaa muqdisho anigaa dhisay war ninkaa sheegaysa warkaas muxuu diin darbi weyne hortiisa ka dhaho war dowladda soomaaliya waxay tiri kenya hadday faragelinta joojin weyso farahaan la gelaynaa dulqaadkeennuna hadda gebagabow maraya war ijmaacu alculamaa u mucaarad waxay isku raacsan yihiin faragelin etoobiya loo ogol yahay kenyana loo diidan yahay ma bannaana kutubaha siyaasadana qori maayaan war ulmada iyo inay siyaasadana ma in iska jara war odayaashiina kalamaan waxba lama socotaane waxaana ciyaaraya kooxaha kubadda cagta barcelona real madrid war naga tag kulankii ugu adkaad usmareew ka dhacay waa lagu kala baxay war dowladda siday ahlu sunna iyo axmed madoobe ula dagaalamayso al-shabaab may ula dagaalamaan war hata goraan u suban doolow kahaagan waana may fadohan axmed madoobe inoo kala dagaalamaan warna dhegaysta muran iyo qaylo lama rabe markuu qaranku shalay naga burburay ee la kala baaday isbarbaryaacii fawdada ma jirin baa warruu xidhay baaskii dhacay balaayadii dib baa looga soo baxay inkastoon heshiis buuxa jirin loo bandhigay uunka iftiinkay bidhaansanahayeen badiba soomaali naar afuufyo baas baa heloo bi'iyey reerkiiye bushigiiyo xanuunkii ku baah beesha oo idil oo waa lagu bukaday daawadii baanta loo rabay nadhaaf adigaa buke walaal wadaadkeenni waa kaas miyuu leey war wadaadka xakirtaadu war wadaadku aas dhibaan ka xishoodo war naga taga wadaadku ma cabsana waa xishoodeen
war caafiyaa la cabsiinin war
balaayada alla idinka xijaabe waryaa bub waa laguu soo galay waryaasdib waa lagu yimid
way maadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijku intaas wicaa ku dhan yahay waxaan kaga tegayahay t v logo barnaamijka aan idin ballan qaaday intaan barnaamijkan mad lacayn adigu kulmi doono saaxiibada nageysanaya waxaan leenahay guul iyo gobonimo
ولي تاريخ خنبيرو أبو واجب كاغدو ولي تاريخ خنبيرو أبو واجب كاغدو وكلمة
ورا ودشا دعنا يا هاري ولي يا هاري هاري